bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin malba waxaan waraysi aad u xiisi badan la yeelanay suldaan warsame suldaan cali oo suldaan ibrow oo soo gaaray dalka maraykanka si uu faamilkiisa ula qaato bishii ramadaan iyo ciidihii suldaan warsame kusoo dhawow warbaahinta dafeed media radio warson iyo southern corporation media asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wiilkeena walaalkeena yaasiin iyo dhammaan dhammaantiin waa idiin salaamay boqol toban iyo afarta asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu suldaan adigu waxaad ka mid ahayd odayaashii boqol iyo soddon iyo shanta ee soo dhisay dowladdii federaalka waxaad kaloo ka mid ahayd odayaashii dhaqanka koonfur galbeed ee wax kasoo dhisay maamulkii hadda tegey ee shariif xasan uu madaxweynaha ka ahaa sidoo kale waxaad ka mid ahayd dadka sida aadka ugu dhow ugu dhowaa maamulkii hore ee mataqaanaa hadda la bedelay laakiin waxaa caddaatay in bilihii ugu dambeysay adiga iyo suldaan buube inaad ka furateen maamulkaasi maxay ahayd sababta idinku kalis inaad ka furataan ama aad ka gaabisaan wada shaqayntiisa
yasin horta aad iyo aad aa umahadsan tahay su-aasha maaragtay qiimaha leh aniga iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxaan ka mid ahayn odayaashii udubdhaxaadka iyo lafdhabartu ahaa maamul isla markaasna maamulkaas marka la dhisayey waxyaalo badan ayaa jiray oo aan ku dhisnay oo saldhig u ahaa khaasatan odayaasheena shabeellaha hoose ah waxyaalaha ugu weynaa oo anaga aan ka hadalnay ayaa wuxuu ahaa aan maamulka hore kula hadalnay in masiirka koonfur galbeed uusan marna gorgortan gelin khaasatan gobolka shabeellaha hoose maadaama uu yahay meelaha ugu dhibka badan soomaaliya hadda maadaama uu yahay meesha oo dulmiga ka dhacay labaatan iyo shantan sano soddonkan sano dulmiga soomaaliya ka dhacay meelaheed ugu adkaa maadaama ay ahayd dadka shabeellaha hoosena ay yihiin dad aad iyo aad very vulnerable ah dad masaakiin ah kawala dhoqota beerley ah annaga marka heshiisyada aan la galna waxay kamid ahayd maadaama maamulkii saddex gobol isu keena la iskugu daray gobolka shabeellaha hoose xorooyinkiisa dadka gobolka shabeellaha hoose gamudnaantooda waxyaalo badan inaan gorgortan la gelinin iyo danta ugu weyneed aan lahayna waxay ahayd in la helo reer koonfur galbeed ay helaan platform ama meel ay ku kulmi karaan maadaama qabaa-ilada qaarkood soomaali u badan ay leeyihiin qodo kasta dowlad goboleedii meel ay ka duulaan inaan helno annaga meelaan ka duulno ayay ahayd saad u sheegtay muddo hal sano iyo bar in ku dhow hal sano iyo laba bilood ku dhow aniga iyo odayaasha qaarkood aan saaxiibo nahay sida suldaan buuya aniga iyo rag badan maamulkii maadaama dad odayaal ahayn akhyaar ahayn eedo badana nagu dhacay dadkii gobolka khaasatan shabeellaha hoose aad iyo aad noo eedeynayaan annagana isbedelkaan rabnay inaan ku siyaadino ay meesha ka hirgeli weysay waxaa nala qornaatay inaan dharkeena ka cadaysano oo aan ka gaabsano annagoona waxna dhib u geysan annagoonan maaragtay mashaakil kale ku abuurin si maamulkaas si sharaf leh karaamo leh uu meesha ugu baxo wayna dadaalay maamulka hore platform hadda laga duuli karo ayay ka tageen oo meel wax laga bilaabo marka sifadaasaa keentay markaan weynay danihii gobolka khaasatan shabeellaha hoose aan aragnay in dulmigu ku jiro uu kusii ziyaadayo taas ayaan kaga gaabsanay
suldaan waxaan la soconaa in maamulkaas mudnaanta koowaad marka horeba uusan siin jirin dadka idinka aad mas-uulka ka hedeen ee reer shabeellaha sida adiga hadda aa sheegtay ayadoo sidaas jirto waa la joogteen oo wax dhibaato mataqaana maysan dhicin labadii sano iyo saddexdii sano ugu horreysay ma la isdhihi karaa sanadii ugu dambeeyey danihii idinkala dhexen jiray maamulkaas ayaad ka weydeen taasaa keenta inaad ka tagtaan waa macquul waa la dhihi karaa waana la isweydiin karaa laakiin waxa u weyn ba waxay tahay horta u horeysa maamulka markaan dhisaynay anaga dana khaas unaana dhisay waxaan u dhisay danta guud ee koonfur galbeed iyo khaasatan dadka digli mirafle iyo dadka deegaanka ku nool inay maamul helaan labo waxaan ugu talagalnay in wax kastoo meesha yaala la helo maamul dhisan oo isbedel samayn kara annaga waxaan la ula joognay saddexdaas sano ugu dhawaad ku dhaweyd waxaan ula joognay dana khaas annaga aan goonin oo ahaa ma ahayn danta guud ee koonfur galbeed sababtoo ah waxaan qiyaasnay maadaama aan ahayn dadka shabeellaha hoose ama koonfur galbeed aada loogu ixtiraamo dad badan oo respect iyo karaamo noo hayo naguna qiimeynayay joogitaanka meesha aan joognay inuusan maamulkaas burburin raba dad badan oo aan ognahay oo inay koonfur galbeed burburta ka shaqayn jiray ayaan waxaan u ahayn gaashaan saysan wax u burburin waxaan ogeyn wax kastoo bilowa dhammaad bay leeyihiin maamulku waa maamul yimid bixi kara joogi kara laakiin haddii ay koonfur galbeed baabacdo way adag tahay in lasoo qaado sifooyinkaas ayaa keenay inaan annaga u dulqaadano laakiinse xilliyada u dambeeyey duruufaha markaan fiirinay ayaan waxaan ogaanay inaan ka gaabsano xataa waxyaalahan ku dadaalna waxaa kamid ahayd dad badan oo ku kacsan maamulka rabay ayadoo waqtigeedaan la gaarin inay foodo ku kiciyaan ayaan waxaan kugula kugula talinay shalay ninkan waa lasoo doortay berina wuu bixi karaa laakiinse maamulkii aan la burburin aan sugno inta laga gaarayo doorashada xilligeeda taasna way dhacdo dad badan baa naga yeelay oo sugo waktigii isbedelaana hadda yimid kheyr alasi maamulka hore si sharaf likraama le meesha ugu tageen oo maaragtay haddana maamula meesha mid cusub oo aan rajeyno inu isbedel badan samayn doono haduu ilaha idhaado sultan waxaa jira guux hoose oo sheegaya in shariif xasan sheekh aadan oo hadda sameeyey xisbi isla markaana uu doonayo in mataqaanaa siyaasadda dowladda federaalka uu kusoo biiro uuna kamid noqdo xisbiyadan cusub ee mataqaanaa dowladda federaalka soomaaliya ay hirgelinayso marka haddii ay taas dhacdo ma laga yaabo inaad la shaqaysaan idan odayaashiina dhaqanka wallahi horta shariif xasan nin madaxweyne koonfur galbeed soo noqda waayo siyaasadda soomaaliya rugcadaa ku ah magaciisa ixtiraam fiican taas soo noqoshada iyo aragtidiisa iyo soo laabashada horta waxa si qaasa waa ogeyn laakiin su-aasha waxay tahay soomaali anaga waa naqanaa soomaali qofka bini aadanka fursad mar bay siiyaan fursadaas hadduu ka faa'idaystana waa kheyr hadduusa ka faa'idaystana soomaali waa dad xiiso badan laakiinse waxaan u rajeynayaa so maadaama koonfur galbeed hadda meel wanaagsan uu keenay meel dhisanna uu ka tegey waxa waaye ajir xasanaad allaha ka siiyo laakiinse nin waaye arag waaye wax badan oona miisaami doonaa laakiin annaga shaksiyan qof kastoo yimaado meeshaas muhiimadeeda noogu weyn waxaa waaye danaha koonfur galbeed khaasatan dalka shabeellaha hoose maadaama aad aada la soo shaqaysay maamulkii hore haddana aad si hoose ugu dhowdahay madaxweynahan cusub ee koonfur galbeed maynoo sheegi kartaa farqiga u dhexeeya labadaas shaksi
horta anaga oday dhaqameed baan lahay khaasatan ka oday dhaqameed ahaan aniga waxaa muhiimadeyda u weynaa nin kastoo meesha yimaada inaan la shaqeyno on ku kasbannahay oo waayo danihii deegaanka iyo dadkii ku jira aan matalno maamulka horena muddaan la shaqaynay muddooyinka dambena waa isaga gaabsanay maamulka hadda joogana waxa waaye maamul anaga aan la hadalnay intuusan imaan ka hor isla markaasna nin annaga aan naqaano waayo oo rugacdaa asigana siyaasadeed ah dhaqdhaqaaqa hadda uu sameynaya ilaahay hadda lixda bil lasoo dhaafo hadda bisha toddobaad ay ku jirto aniga markaan ka hadlo reer koonfur galbeed waa mid lagu qanacsan yahay intaan aniga ka ogahay dadka kale ma aqaan laakiin shaksiya intaan ka ogahay reer shabeellaha hoosana maqsuud bay ka yihiin ilaahay hadda waxa socda siday wax u socdaan sida wax loo wajahayo horumarka ka socda ciidamada wax badan oo isbedel ayaan arkaynaa isbedeladaas ayaa ah waxa aan weligein raadinaynin muhiimadda u weyna waxa waaye qof kasta ee koonfur galbeed ka soo jeeda waxaa u muhiimsan in deegaankooda nabad looga dhigo ciidan loo dhiso dadka masaakiinta qaxootiga xerooyinkaan daatan ay heli karaan meel stability ay ku noqon karaan hadda intaan aragnana wadooyinka uu ku socdo madaxweyneha hadda joogo koonfur galbeed wadda aada u fiican waaye waxaana rajeynana insha allah annagana odayaashaan nahay inaan garab ku siino tala fiican la siiyo si horumarkaas loo sii gaaro hadduu ilahay raado sultan sida aan la socono adigana aad markhaati ka tahay doorasho saxa kama aysan dhicin deegaanada koonfur galbeed islamarkaana mas-uulka hadda jooga maxaa la dhahaa cabdicasiis saftagareen dadka waxa ay sheegaan inay keensadeen xukuumadda mataqaana hadda jirta marka ma is leedahay qof aan mataqaana la keensaday deegaankan reer koonfur galbeed wax ugu qaban karaa horta wiilkana aad baa umahadsan tahay aniga waxaan markhaati u ahay inay meesha doora doorasho cadaalad ka dhacday ayaan markhaati u ahay doorashada cadaalad dara inay ka dhacdo markhaati kama ihi horta taas waa qodob qodobka kale annaga waxaan soo dhig dowladdii hore dowladdii hore marka la dhisaayo xukuumad baa joogtay oo madaxweyne ka xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu culays saaray in madaxweynihii hore koonfur galbeed meesha la keeno garab ku siiyey annaga waan joogna markhaatina waan ka ahayn dad baa ku dhintay kaariyaala hataa in la furo la gaaray robleemyo badanaa la maray waa qodob horta taas waa mid labo nin kastoo cambaign sameynayo ama wax raadinayo alliance wuu la samaynayaa meel alla meeshu alliance uu samayn karo waddankana waddan federaal waay qurbaha haddaan joogno maraykan waxaa jooga nin donald trump la yidhaahdo guddoomiyaasha gobolka ayuu cambaign u samaynaya asoo ku xisaabtamaya qofku xisbi ku ideology inuu meeshaas yimaado marka ma arko qalad uma arko in madaxweyne waddan ama xukuumaddii federaalki ee cambaign garab ka siiso dowlad goboleedyada madaxweyneyaalkooda horta wax qalad ah ama dembi ama crime horta ma aha waa qodob labo hase ahaatee markii dowladdii hore ay joogtay waxaan markhaati ka ahayn in galmudug cabdikariim gule sidii lagu geeyey markhaati baan ka ahayn hirshabeelle sidii lagu geeyey xasan sheekh sidii lagu geeyey markhaati baan ka ahayn shariif xasan sidii lagu keena markhaati baan ka ahayn soo marka waxa isweydiin leh ma xukuumaddii hore madaxweynihii hore wuxuu sameeyey ma ma sax bay ahaayeen ma madaxweynahan baa khaldan sultan waa runta dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud inay faragelin ku samaysay doorashooyinka dhacay koonfur galbeed laakiin weli maysan dhicin in dowladdii hore xasan sheekh maxamuud inay daydhaba tagto qaar ka tirsan mataqaana musharaxiinta ay soo xid qaarna u ogolaato mataqana ay tartamaan maxaa ku kalifa dowladdan haddii wixii ay yihiin wax cad oo doorasho sax ay tahay maxaa dadka qaarkood loo soo xirxiray arrinkan kaloo la leeyahay oo maxaa loo xiray arrimahan waa dood kaloo furan oo waddo kala u baahan in loo maro wiilkeena laba mahadsan suldan waxaa baryahan dhex socday baraha bulshada ay ku kulanto qaab mataqaanaa madaxweynaha cusub ee hadda maamulka koonfur galbeed uu ku qeybiyey helalkii maamulka koonfur galbeed taasoo ay dadka ay leeyihiin waxa uu inta badan uu siiyey beesha asaga uu kasoo jeeda weli lafta asaga mataqaana uu kasoo jeeda marka arrintaasi ma aragtay haddii aragtayna si kula tahay horta waan arkay social media dad baa isoo diray waan arkay horta arrinka u weyn baa waxay tahay qof markuu xukun qabto ama mas-uuliyad uu qabto waa la eedayaa eedana wadooyin badan bay leedahay xilalkaasna waan arkay dadka la sheegaya tusaale ahaan oo kale dad hadka qaarkood anaan ogahay ayaa waxaa jiro qaarna hore bay xil u hayeen tusaale ahaan hadda markaan ka hadalno taliyaha booliska gobolka bay jamaal mahad jamaal mahad markaan tegaynay annaga laba kun saddex iyo tobanka wuu joogay ilaa iyo haddana wuu joogay oo xukuumadda hore lasoo shaqeeyey xukuumaddan wuu la joogo tusaale ahaan markaan ka hadlo waa tusaale waa laga yaabaa dhowr qodob inay dhici karto waxaan anay ogahay aan markhaati ka ahay madaxweynaha hadda joogana aan dhowr mar kala hadalnay in wax alla wixii yimaado uu ku dadaalo in eedda ay yaraato xuquuqda dadkani si usugan yihiin loo siiyo ayadoo aan cidlo la dulmin intaan annaga ognahay behind the scene allahu aclam laakiinse waxaa mar kasta jiraya markasta waxaa jiraya xukuumad kastana ay leedahay dad ka hooseeya maamulka markaas jira marka dad waxaa laga yaabaa inay jiraan dana khaasa wato daara raba inay ka dhigtaan dana kaas fikirkaas weli ku jiro isla haya ninkaan isku jifadaa diinasamaya laakiin madaxweynaha annaga intaan ka ognahay nin qalbi fiican waaye nin qalbi saafi waaye nin waxyaalaha qaarkood iska dhowray inuu yahan annaga aaminsannahay wixii tale iyo tusaalan waan siina laakiin wax kastoo la dhacay wax kastoo la boobo dadka danaha qaaskooda inaysan horumar lahayn waana ognahay taasan ilaah baa ka disiinaya taasan kale laakiin intaan ognahay waxyaalahaas waan kala hadlaynaa waana ka waaninaynaa waana u sheegaynaa asna kolley ma muugo waa la socdaa dad baa miidiya kala shaqeeya warbixin siinaya waan la soconnaa laakiin mar kasta eed way jiraysaa suldan waxaa tahay mas-uul mateer koonfur galbeeda islamarkaana waxaa si gaara waajibaad kaaga saaran yahay gobolka shabeellaha hoose sidaynu ka wada dharigsannahay maamulkii hore waxa uu aada ugu tumtay xuquuq badan ay lahayd gobolka shabeellaha hoose ma laga yaabaa maamulkan cusub in tabtii maamulka hore uu maro mise waxaad leedahay maamulka uu ka ficnaan doonaa maamulkii hore marka loo fiiriyo dhinaca gobolka shabeellaha hoose horta niyahow su-aashaada jawaabteeda waxa waaye horta tii hore aan kuu sheego oo ah fooyinkii aan kaga gaabsanay maamulkii hore jiray meesha surooyinka u dambeeyay ayaa waxay ahayd arrimaha shabeellaha hoose madaxweynaha hadda jooga markuu kambeynka sameynayay reer shabeella hoose wuu la kulmay odayaashooda wuu la kulmay wuu la fadhiyay waxyaalaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd in danaha koonfur galbeed ama masiirka koonfur galbeed gorgortan uusan gelin khaasatan shabeellaha hoosena mudnaan gaara inuu siinaya oo ay ka mid tahay inuu ciidamo u dhisayo degmo kasta waxaa ka mid ahayd in gobolka horumarkiisana uu ka shaqaynayo xukuumaddiisana sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo wareegi doonto gobolka shabeellaha hoose hadda markaan taas ka fiirino isbedelada aan arkayna aan ku dhahay lix bil waxaa ka mid ah in afar boqol ciidan oo iskool booliisiya hadda loogu xareeyey koonfur galbeed khaasatan shabeellaha hoose loo tababarooyo waxaan ognahay in booqasho oredi ku marooyo meelo badan oo shabeellaha hoose ka mid ah uu ballan qaadayo inuu isbaarooyinka qaadayo sida walaweyn markuu tegi marka shalay uu tegay marka waxaan ognahay meelo badan inuu wax ka qaban rabo uu rabo hamigii ku jira yahay in gobolkaas bedel lagu sa marka waxaan dareemaynaa hadda aan ognahay ilaa hadda allahu aclam laakiin waxaan ognahay ballanqaadkuu ballan qaaday ayuu reer shabeellaha hoose ka ballan qaaday annagoo odayaasha ka mid ah oo laga ballan qaaday ilaa ee hadda inuu fulinayo suldan waxaa sheegtay in hadda uu ballan qaaday ama ay uu qaarkoodba u sameeyey in degmo kasta ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidan loo samayn doono ciidamada hadda ka dhawaajisay afarta boqola marka aniga tiradooda aan fiiriyey liiskoodana darad waa aniga aan helay waxaan ka dhex arkaa ilaa iyo afartameeyo oo ciidamadaasi ka tirsan oo u dhalan deegaanka walow ay weli ka maqan yihiin dad kale oo ayagana deegaankaas u dhashay in ciidankaas booliiska lagu daro marka maxay farqi kala duwan haddiiba loo ogolaaday dadaan deegaanka deganeyn ama sagaal boqol oo kilomitr u jira ee gobolka shabeellaha hoose haddii ay ka mid noqdaan ciidanka booliiska ma farqiga kale muxuu muxuu noqon doonaa marka horta waxaan kuu sheegayaa marka hadda ciidamadan la dhisayey sida annagaan ognahay waxaa loo habeeyey hab ah deegaan deegaanka hadda loo disaangariyey ama loo habeeyey ayaa waxaa ah degmada afgooye iyo beriire sabiida caanoole ilaa iyo awdeegle iyo webida afkiisa janaale erideeda iyo lambar konton ilaa iyo xeebta dambershil dhulkaan iyaa loo qondeeyey oo marka xataa kuma jirto sida haddaan anaga ognahay marka dadka deegaankaas degan ayaa waxaa loo qeybiyey qolo kasta tiro qolo afartan qolo konton qolo labaatan qolo toban siday keli yihiin unbaa lagu qeybiyey sida aan aniga maqlay aan lay sheegay dood badan inay meesha ka dhacday waan maqlay markii ciidamada laxareyn school bluesy oo ah laba wiiki markaas dadka ayaa waxay kala yihiin wiilkiinu horta hal arin soomaali gobolka shabeellaha hoose waa meel horticulture oo soomaalidan ay wada degan muddanay la wada deganaa xilligii siyaad barana dad badan oo lasoo dejiyo dowadaaka lagu soo dejiyo ama wadda kale lagu soo dejiyo ama horaha u deganaadaan way jireen laakiinse waxaa loo baahan yahay in mar kasta qaabka loo approach garaynayo ama loo wajahayo waxa la samaynayo dadka hogaanka u ah inay yihiin dad ehel u ah dadka deegaanka kala garan kara sida hadda igu maqaalo ah na waxaa meesha hogaan looga dhigay ee dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed wakiilo ugu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowladda federaalka oo ah nin deegaanka oo reer waloweyna oo wasiirka isaaqaabow dhanka kale waxaa wakiil u ahaa wasiirka amniga oo isaaq cali subub oo ah dad deegaanka horta dadkaasaa wakiil ahaa iyo ayagoo la shaqeynayo guddi uu gudoomiyaha gobol ka mid yahay iyo taliyayaasha ay ka wada shaqeynayaan so wax alla wixii qaldama markaas iyo wixii meesha ka hadlaaba waxaa loo baahan yahay horta in ayaga la weyn ayaga la weyn laakiinse waxyaalaha laakiin sultan waxaa sheegtay in gobolka shabeellaha hoose iyo weliba guud ahaan koonfur galbeed mararka qaarkood marka lagu dhex arko soomaali kale inay maamul ku jiraan ama ciidamada lagu jiro in lagu soo daro inay meel multiculture ay yihin dadka qaarkoodna ay degan yihin islamarkaana ay soo dhaweeyaan soomaalida kale ee la degan sultan marka weli ma dhicin dad kasoo jeeda koonfur galbeed oo kasoo dhex muuqda maamul goboleedyada kale ee ka dhisan dalka waa maxay sababta maamul goboleedka koonfur galbeed keliya uu yahay maamul goboleedka soomaaliyeed oo ay kasoo dhex muuqdaan dhammaan soomaalida o dhan horta waxaan ku leeyahay taaskaan leeyahay ninyahow koonfur galbeed khaasatan khaasatan dadka igli mirfle la yidhaahdo khaasatan bisleelka iyo dhaqanka soomaalida ee dadkaas gaareen weli haysan gaareen sababtaan kuu sheegaya waa qabaa'ilada keliya loo yimid boqol sano konton sano lixdan sano ka hor loo yimid dadka dejiyey dhul siiyey beero siiyey gabdhana ku daray la qaaraana noqday waxaan ognahay qabaa'ilada markaa firis koonfur koonfur khaasatan shabeellaha hoose hadaan kasoo qaadno oo kale dad badan baa la ximeeyey lixdan sano boqol sano ka hor lasoo dejiyey dhul la siiyey beere la siiyey gabdhaana lagu daray dadkiina la khaaraan ah mudnaanta iyo sharafkii karaamada ay maanta ku leeyihiin deegaanada xataa inay deegaankay ka yimaadaan aysan ku lahayn laga yaabaa marka bisleelka shadaad u dhigtay horta waa muhiim oo bisleelka ay dadkaan gaareen qabaa'ilada qaarkood maysan gaarin waan qabaa aniga taas marka waa bisil yihiin bisleelka hadday qabaan waxaan rajeynayaa wanaagiisa way heli doonaan insha allah haddii ilaa yidhahdo waxaa intaa inagu dhamaada qaybtii koowaad ee waraysiga aan la yeelanay suldaan warsame maalmaha soo socdan waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta labaad ee waraysiga aan la yeelanay suldaan warsame